wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo magaalada muqdisho kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya kuwaasoo ka shaqayn doona sugidda ammaanka imtixaanka qaranka ayaa sheegay in sanadkan imtixaanka qaranka ay u fadhiisan doonaan soddon iyo afar kun oo arday oo ku kala nool magaalada muqdisho iyo gobolada dalka imtixaanka qaranka ayaa lagu wadan guud ahaan dalka uu ka bilowda toddobiyo labaatanka bishan mey marka laga reeba ardayda magaalada beledweyne oo dib loogu dhigay maadaama weli aysan ka soo kabsan saamayntaa ka dhalatay fatahaadda u geystay webiga shabeelle wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheeganka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay sidii ardayda soomaaliyeed deegaanadooda loogu geyn lahaa imtixaanka qaranka maalmahan oo dhan waxa aan ka joogi waayey oo aan ka fadhin waayey dadka iga soo wacaya deegaanada fogfog oo leh imtixaankii sanadkan waxaan doonaynaa in dowladdu ay noogu keento deegaanka aan joogno markaa deegaano tiro badan oo aan horaan la gaari jirinna waan gaarnay kuwa hadda ay suuragalka noo noqon weysana insha allah tacaala haddii ilaaha yidhaahdo sanadka soo socda ayaan gaarsiin doonaa waxaanu go-aan ku gaarnay meel kasta oo ay joogto labaatan arday oo soomaali ah oo imtixaanka xaq u leh inay galaan inaan imtixaanka gaarsiino sanadka dambena waxaan rajaynaynaa in tiradu intaa ka badan doonto arday soomaaliyeed meeshuu joogana inaanu u baahan doonin inuu degmadiisa ka tago oo degmo kale uu aado si uu imtixaanka u galo laakiin inaan deegaanka iyo meesha uu degan yahay aan imtixaanka ugu geyno haddii ilaahay yidhaahdo in yar baan rabaa inaan ka sheega marka imtixaanka iyo ahmiyaddiisa imtixaanku meel laysku ciqaabo maaha laakiin imtixaanku waa markhaati markhaatiguna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa uu yidhi markhaatiga ilaahay dartiis u furo wa aqiimu shahaadata lilaahi markhaati beenaaluhu waa xaaraam diintuu xaaraam ku yahay dadnimaduu xaaraam ku yahay marka waxa aan ka markhaati kacayno ee ah ardaygani waxa uu xaq u leeyahay inuu shahaadadaas qaato meesha lagu tijaabin karo markhaati kacanagaas waa imtixaanka marka imtixaanka inuu hufnaado oo uu nidaamsanaado oo uu hagaagsanaado oo cadaalad uu ku dhaco waxa ay asaas u tahay markhaatiga aan bixinayn haddii imtixaanku ammaanadiisu hagaagi wayso shahaadadiisana sax ma noqonayso hadday shahaadadu sax noqon wayso ardaydeennu ma sii heli doonaan wax fursada oo waxbarashada ay horey ugu sii wataan ma sii heli doonaan yacni waa la tuuri doonaa shahaadada qaranka uu bixiyo ardayda soomaaliyeed hadda waxa ay qaataan shahaado qaranka uu bixiyo oo wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare ay bixiso oo adduunka markay tagaan meel kasta oo ay ku tagaan inta la fiiriyo sistamka laga arkaayo shahaadada lambarkeeda iyo qofka iskale kadibna loo ogolaanayo inuu waxbarasho sii wato laakiin haddii ay dhacdo inay muuqato adduunka ay u muuqato dowlad dowladaha ka mid a adduunka hadday u muuqato in shahaadada soomaaliyeed si musuq maasuqa lagu bixiyo ama imtixaanka lagu gala si musuq maasuq ah waa la isu sheegayaa adduunkana uu isu sheegayaa albaabadoo dhan way soo xirmayaan marka arrintu waa ka weyn tahay arday yaroo miskiin ah ama qaraabo ah ama xaafad joogo oo si un loogu fuutiyey oo fursad loo siiyey suu imtixaan ugu gudba arrintu way ka weyntay amniga qarankeennaay ku xidhan tahay aqoonsiga qarankeennaay ku xidhan tahay mustaqbalkeennay ku xidhan tahay marka in arrinta meeshaas sare laga fiiriyo oo meel hoose aanan laga fiirin